bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii sagaal iyo lixdanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba isla markaana waa dersigii labaad ee taariikh nololeedka saxaabiga weyn ee cabdiraxmaan ibni cawf radi allahu tacaala canhu ardaa walamaa markii casama uu go-aamiyey alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama rasuulkeena markii uu go-aamiyey calaa qaswi tabuuk duulimaadkii caanka ahaa ee la magac baxay tabuuk duulimaadkaas inuu rasuulku diyaariyo uu qaado markii uu go-aamiyey wa hiya qaswatu tabuuk aakhiru khaswatin duulimaadkii ugu dambeeyey weeye duulimaadko duulimaadkaasoo khasaaha uu duulay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fii xayaati intuu noolaa khaswadaasi marka waxay lahayd xaalad gaara ayay lahayd xaaladeediina waxaa ka mid ah kaanat waxay ahayd alxaajatu baahida ilal maali xoolo loo baahan yahay si dagaalka loo diyaariyo waxay ahayd laa taqilu mid aan ka yarayn can ilxaajati baahidii loo qabay ila rijaali rag dagaalka ka qayb qaata ciidanku wuxuu gaadhay soddon kun ayuu gaadhay waa ciidankii abid ugu tirada badnaa ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu hogaamiyey sababta loogu baahan yahay rag iyo maalba waxay ahayd waa tan soo socota meesha lagu duuli iyo ciidamada lagu duuli iyo cadowga lagu duulina waa room waa dowladii waa ruom weeye waa dowladii adduunka beriga ugu xooga badnayd maraykanku hadda siduu adduunka ka yahay oo kale ayahay fa jeyshu ruumi ciidanka ruum waa firul cadadi tiradiisu mid ay aada u badan tahay buu ahaa kathiirul cudadi saanadiisu ama hubkiisuna mid uu aada u badan yahay iyo qalabkiisa dagaal ayuu ahaa intaas waxay ku saabsan tahay cadowga cadow xoog badan oo khibrad dheer inuu yahay oo weliba dhulkiisa haddana lagu duulayo walcaamu sanadka la duulayaana fil madiinati magaalada madiina haddii dhinaceeda laga eego caamu jadbin sanad abaar ah ayuu ahaa wasafaru tawiil meesha loo socday ee la aadayaana waa meel aada iyo aada u dheeroo u fog walmu-anatu sahayda la haysto oo ciidanku u haystona qaliilatun way yar tahay walrawaaxilu gaadiidka uu ciidanku haystana aqal wayba kasii yar tahay ragga way kasii yar tahayba oo rag waxaa jiray diyaar u ah inay jihaadka aadaan oo awaayay gaadiid ay maaragtay ku duulaan maxaa jira meel lug lagu tegayo lagu tegi karo maysan ahayn xataa intii ayuu gaadiidku yaraa inna nafaran koox oo minal mu'miniina mu'miniinta ka mid a jaa-uu inay u yimaadeen ila rasuuli rasuulka inay u yimaadeen yas-aluunahu iyagoo warsanaya ama weydiisanaya fii xurqatin si rabitaankoodu uu xadda ka baxsan yahay oo gubashu ay ku jirto waxay ka codsadeen an ya-khudahum inuu qaado rasuulku macahu la jiritaankiisa inuu qaado iyagu waxay ku baxaan ma haystaan gaadiid ma haystaan sahayna ma haystaan laakiin inuu rasuulku ku daro ciidanka oo micnaheedu yahay in gaadiid la siiyo iyo sahayba faraddahum rasuulku nimankaa dib u celiyey oo wuxuu yidhi waxaan idinku qaado ma hayo liannahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam lam yajid ma helin cindahu agtiisa maa yaxmiluhum calayhi wuxuu wax gaadiiduhu nimankan saaro ma haynin farasna lama hayo rukuubna lama hayo waxba lama hayo lagu qaado fatawallow markaasay iska laabteen wa acyunuhum iyagoo indhahoodu tafiidu ay da-ayso ama ay burqanayso ama ay daadaadanayso waa isla mid eh min addamci ilin ama ilmo oo maxay la ilmaynayaan talow xasanan murugo ama tiiraanyo daraaddeed oo ku saabsan allaa yajiduu inaysan haysan ama aysan helin maa yunfiquuna waxay bixiyaan wax hanti ah oo maanta gaadiid iyo iyo iyo s- iyo sahay ay ka dhigtaan oo ay jihaadka uga qayb qaadaan qayb qayb qaataan ay waayeen rasuulkuna uusan haynin fa summuu waxaa loo bixiyey bilbakaa'iina ooyayaashii ayaa loo bixiyey ooyayaashii labayo toban bay ahaayeen wa utliqa waxaa loo bixiyey aljeyshu ciidankana waxaa loo bixiyey ciidanka oo ghaswatu ghaswatu tabuuk ciidankaas ama j- waxaa loo bixiyey ismu jeysh alcusra ciidankii cidhiidhiga ilan waqtiguna cidhiidhi buu ahaa sahaydu cidhiidhi bay ahayd saadku cidhiidhi buu ahaa hubku cidhiidhi buu ahaa gaadiidku cidhiidhi buu ahaa cinda daalika markaas ay taasi dhacday oo hantida la haystaana ay yar tahay baahiduna ay badan tahay yuu amara rasuulu rasuulku wuxuu amray asxaabahu asxaabtii wuxuu amray rasuulku sala allahu calayhi wasalama binnafaqati inay bixiyaan inay hanti keenaan ay nafaqeeyaan fii sabiilillaahi alla waddadiisa ama jidkiisa ama sare uqaadidda diintiisa ay xoolo ku bixiyaan waxtisaabi daalika waxa ay bixiyaanna inay xisaabsadaan oy ajri iyo thawaab iyo abaalgud ay ka xisaabsadaan cindallaahi alle agtiisa fahabba waxaa kacay sidii dabayshii oo kale u kacay almuslimuuna muslimiintii yastajiibuuna iyaga oo ka jawaabaya iyagoo ka jawaabaya lidacwati nabiyi nabiga yeedhitaankiisii iyagoo ka jawaabaya ilaan rasuulkaa u yeedhay oo yidhi waxa la bixiyo taas iyagoo ka jawaabaya wa kaana waxaa fii taliicati almutasadiqiina nimankii wax sadaqaystay ee alla dartii wax ku bixiyey ee sare uqaadidda diinta ilaahay oo fii sabiilillaahi la yidhaahdo u bixiyey waxaa ka mid ahaa dadka ugu horeeya waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan ibni cawf faqad dhab ahaantii tasadaqa wuxuu sadaqaystay bimati bimi'atay awqiya laba boqol oo wuqiyadood oo min adahabi dahab ah fa qaala cumar ibnu khadaab baa wuxuu ku yidhi linabiyi nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innii anigu la araa waxaan u arkaa oo ila tahay cabdiraxmaan ibni cawf waxaan u arkaa ama waxaa tidhaha innii anigu laa araa uma arko cabdiraxmaan ibni cawf uma arko ilaa murtakiban mid koray oo la yimid ama galay ithman dembi nin dembi galay maahane wax kale uma arko maxaa jira famaa taraka waxba ugama tegin liahlihi ehelkiisi shay-an waxba yacni markuu arkay hantida badideeda hantida uu keenay farabadnideeda markuu arkay ayuu wuxuu u qaatay inuusan waxba reerkiisa uga imanin marka in haddee reerka la qadiyana sayidina cumar wuxuu arkay dembi fa qaala rasuulu rasuulka ayaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ku yidhi hal taragta ma uga timid liahlika reerahaagii reerkaagii shay-an wax ma uga timid yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow fa qaala wuxuu yidhi nacam haa taragtu lahum waxaan uga imid akthara wax ka badan mimaa anfaqtu waxyaabaha aan bixiyey hadda hantida aan keenay wax ka badan wa adyabu ka fiican ayaan uga imid buun qaala rasuulku wuxuu yidhi kam imsa qaala wuxuu yidhi maa wacada allaahu wuxuu alla ballan qaaday ama yaboohay iyo wa rasuuluhu oo min alrisqi arsaaq ah iyo waalkhayri wanaag ah waal-ajri iyo abaalgud ah yaan uga imid kaasaana ka badan marka hadda xoole ma sheegin wuxuu sheegay waxay alla egtiisa u yaalla waxa xoolahan uu bixiyey uu ku helayo oo ilaahay agtiisa uga helayo wamadaa wuu anbabaxay aljeyshu ciidankii ilaa tabuuka ayuu u anbabaxay wa hunaaka halkaa markii lasii marayey yaa akrama allaahu alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku karaameeyey uu ku maamuusay cabdiraxmaan ibnu cawf bimaa wax ayuu ilaahay ku karaameeyey waxaasoo lam yukrim uusan ku karaamaynin ama ku maamuusin bihi shaygaaba axadan qof oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a dabcan haddii laga reebo abubakr sidiiq haddii laga reebo wuxuu ka wadaa nabiga ayaa ku xidhay salaad marka abuubakarna waa ku xidhay rasuulku sala allahu caleyh wasalem marka sharaftaa labadooda helay faqad dakhala waxaa soo galay waqtu salaati salaada waqtigeeda ayaa soo galay maxaa jira ciidanku wuu badan yahay waa meeshu waa fog tahay lama wada socdo marka ciidan cabdiraxmaan ibnu cawf la socday yaa salaadiibaa ku soo gashay salaadii bay iska galeen ilaa nabiguna markaa lama socdo salaadiina inay tukadaan baa la rabaa iyagoo salaadii ku jira ayuu nabigu ugu yimid markaasu ku xidhay saasuu inoo leeyahay yuu ina leeyahay sheekhani riwaayad riwaayadaha waa badan yihiin riwaayadan faqad dakhala waxaa soo galay waqtu salaati salaada waqtigeeda ayaa soo galay wa rasuulullaahi rasuulka ilaahayna salawaatullaahi caleyhi korkiisa ha atee ghaa'ibun markaa uusan ciidankaa cabdiraxmaan ibnu cawf uu ku jiro uusan la joogin uu ka maqan yahay fa ama waxaa tukiyey almuslimiina muslimiintii intaas kooxdii markaa wada socotay weeyaane cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa tukiyey oo imaam u noqday wamaa kaadad ma sigin ama tatimu inay dhammaystiro alragcatu luulaa ragcaddii koobaadba xataa laxiqa ilaa uu kasoo gaadhay nimankii tukanayay rasuulullaahi rasuulka ilaahay bilmusaliina nimankii salaada ku jiray ilaa uu kasoo gaadhay oo waqtadaa uu ku xidhay bicabdiraxmaan ibni cawf nabigu sala allahu caleyhi wasalam wasallaa khalfahu gadaashiisana uu ku tukaday fa hal unaaka marka ma jirtaa akramu wax ka sharaf badan karaamatan sharaf ka badan miyaa jirta wa afdalu wanaag ama gallad ka badan miyaa jirta fadlan xagga galladda min an yaqduwa inuu noqdo axadun cidi imaaman imaam inuu u noqdo salaada lisayidi alkhalqi uunka ilaahay sayidkoodii wa imaami alambiyaai iyo ambiyadoo dhan imaamkoodii muxamed ibnu cabdilaahi ahaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taana waxay ka mid ahayd biladihii alla subxaanahu wa tacaala uu siiyey mid kalena waata walamaa markii laxiqa uu gaadhay alrasuulu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam birafiiqi laclaa rafiiqa sare alla waya subxaana wa tacaala yani markuu geeriyooday ayaa laga wadaaye markay taasi dhacday uu rasuulku geeriyooday jacala wuxuu bilaabay weeye jacaladani wuxuu bilaabay baad leedahay cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu bilaabay yaquumu inuu isu taago bimasaalixi ummahaati lmuminiina ummahaati lmuminiin muminiinta hooyooyinkeedu xasiskii nabiga ah umuurahooda iyo baahiyahooda inuu isagu isu taago uu isagu kafaalo qaado uu isagu arrintaa u qumo ayuu isu taagay fa kaana wuxuu ahaa yanhadu kii buuxiya iska dheh kii isu taaga weeye ama buuxiya nahdiga waxaa la yidhaha nahda qofku markuu hinqado u kaco nahda ay qaama un weye weliba xoog markaad u kacdo weye nahadadu markaad xoog u kacdo weye marka hadda kicidii lagama wado wuxuu isu taagay wuxuu buuxiyey fa kaana wuxuu ahaa yanhadu kii buuxiya bixaajaatihinna baahidooda waxaala wixii adduunyada ay uga baahan yihiin oo dhan ayuu u keeni jiray fa yakhruju wuu bixi jiray macahunna isagoo isagu wada idaa kharajna haddii ay baxaan hadday damcaan inay magaalada meel ka aadaan isaga ayaa raaci jiray wa yaxuju wuu xajin jiray macahunna markay xaj damcaanna isaga ayaa xajga u kacayn jiray idaa xajajna haddii ay xajiyaan ama markay xajiyaan idaa markii xajajna ay xajiyaan wayajcalu wuxuu saari jiray calaa hawaadijihinna guro awrkooda guro awrtooda maxay tahay guro awrtoodu waa dhaqan ay carabti hore lahaan jirtay dadka gaar ahaan haweenka waxaa la saari jiray awrta awrta ayay fuul jireen lama lugeeyo soomaalida iska lugaysa maahane dadku hadda- gaadiidkooda ayay fuul jireen marka haweenka awrtaa la saari jiray laakiin marka la saaro guro ayaa loo samayn jiray guro innaga caruurta ayaan gurada saarnaa kaas gurada awrta la saaro ee haweenkana la saaraa hawdaj ayaa la yidhaha af carabiga hawdaj waa guradii inagu guraan idhaahna marka hawdajka ay haweenka ee, maaragtay xaasaska nabiga ay fooli jireen iyo wuxuu dusha ka saari jiray waxa la yidhaahdo adayaalisa adayaalisa ayuu dusha ka saari jiray si loo wada garto ilan hawdaj qof dura qof dumara unbaa fuuli raggu raggu ma fuulaan raggu ritigoo iska cadaysima ayay fuulayaan laakiin haweenka maadaama la asturayo yaa waxay fuulayaan gurada ama hawdajka marka gurada hawdajka ayuu dusha wuxuu ka saari jiray adayaalisa dayaalisana waxa weeye waa maro cagaaran oo madaxdu ay qaadato maro cagaaran ay madaxdu qaadato ayuu dusha ka saari jiray markaasa waxaa la garan jiray inay xaasaskii rasuulka yihiin sala allahu caleyhi wasalam oo ummahaat almuminiin wayajcalu wuxuu dusha ka saari jiray calaa hawaadijihinna guradooda gura awrtooda addayaalisa go-yaal cagcagaaran oo kuway madaxdu qaataan wayanzilu bihinna wuxuu dejin jiray fil amaakini meelihii allatii meele- meelahaasoo tasturuhunna asturaysay meelo asturo oo dadka markay u baahan yihiin markay xaajadooda u- u degtaan na meel oo wuxuu geyn jiray maaragtay asturan wa tilka midaas oo inuu xaasaska nabiga sala allahu calayhi wasalam danahooda uu qumo manqabatun sharaf weeye sharaf iyo bilad weeye oo min naqaa'ibi cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf waxyaabihii sharafta ahaa uu helay iyo biladihii uu helay ka mida wa hiqatun kalsooni weeye oo min ummahaati almu'miniina ummahaatilmu'miniinka xaggooda ka ahaatay bihi isaga ay ku ko- ay ku kalsoonaadaan midaasoo yaxiqu lahu yaxiqu lahu ay u bannaan tahay dheh ay u bannaan tahay uu xaq ugu leeyahay an yactaza biha in uu ku sharfoobo wayafkhara uu kuna faano an yactaza biha inuu ku sharafoobo uu sharaf ku helo wayafkhara wayafkhara uu kuna faano uu u mudan yahay yaxiqu lahu uu u mudan yahay uu ku mudan yahay an yactaza biha in uu ku sharafoobo wayafkhara uu ku faano walaqad balaqa waxaa gaadhay min biri cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf baarinimadiisii iyo samafalkiisii bilmuslimiina muslimiinta uu u samafalayay gaar ahaan iyo wa ummahaati almu'miniina iyo xaasaskii nabiga wuxuu waxa- wuxuu gaadhay samafalkiisu annahu isagu baaca wuxuu gaday ama uu iibiyey ardan lahu dhul u lahaa yaa wuxuu ku gaday biarbaciina alfi diinaar afartan kun oo diinaar oo dahaba ayuu diinaar mar haddii la yidhaahdo waa dahab yay ahaan jirtay faqasamahaa wuxuu u qeybeeyey xoolahaas kullahaa dhammaanteed fii bani zuhra qoyska reer bani zuhra ayuu u qeybiyey bani zuhrana waxaa ka mid ahayd oo ka ka dhalatay nabiga hooyadii waad ogtihiin sala allahu calayhi wasalam aamina bintu wahab umi rasuuli sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo u qeybiyey hantidaa fara badan iyo wa fuqaraai lmuslimiina muslimiinta fuqaradooda kuwa caydha ah kuwa danleyda ah iyo walmuhaajiriina iyo muhaajiriintii ama faqiirha ama duysan ahaanina muhaajiriintiina xoolaha wuu siiyey iyo wa aswaaji nabiyi iyo nabiga xaasaskiisii calayhi salaatu wasalaam falamaa markii bacatha uu u diray xoolihii qeybta ugu soo hagaagtay ilaa ummi lmu'miniina caaisha ummulmu'miniina caaisha markii uu u diray ridwaanullaahi calayha raalli ahaanshaha ilaahay dusheeda ha ahaadee bimaa wixii khasaha uu ku gaar yeelay iyada cabdiraxmaan ibni cawf baa khasadan faacilkeedu waa cabdiraxmaan ibnu cawf bimaa wixii khasa uu ku gaareeray cabdiraxmaan haa caaisha min daalika almaali xoolahaas dhulkaa uu gaday afartanka kun ee diinaar uu ka bixiyey markuu gaadhay oo hanti badan ahayd qaalad waxay tidhi man waa kuma kaasoo bacatha soo diray ii soo diray haada almaala maalkan fa qiila waxaa la yidhi cabdiraxmaan ibnu cawf qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa yaxnuu calaykunna laa yaxnuu idiin naxariisan maayo calaykunna idinka min bacdii anigu markaan geeriyoodo kadib ila asaabiruuna kuwa saabiriinta la yidhaahda baar dadka idiin naxariista waxaa la yidhaahdaa kuwa idiin naxariista waa kuwa saabiriinta la yidhahda marka saabiriinna waan ognahay oo wuxuu alla yidhi inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab marka cabdiraxmaan ibnu cawf kuwaas ayuu ka mid noqday baqiyat way taagnaatay oo baaqi bay noqotay way jirtay oo way waartay dacwatu rasuuli rasuulka ducadiisii calayhi salaatu wasalaam ile cabdiraxmaan ibnu cawf uu u duceeyey oo muxuu ugu duceeyey markuu hantidii badnayd keenay an yubaarika allaahu inuu alla u barakeeyo lahu isaga xoolihiisa inuu u barakeeyo ducadii ugu duceeyey waxay ahaatay tudalliluhu inay hoosiso ay hadhayso saa inay u hadhayso ducadii ayaa saa u dul socotay mamtadad bihi alxayaa intuuba uu noolaa intiiba uu noolaa ducadii nabiga sala allahu calayhi wasalama ayuunbaa dul heehaabaysay oo saa u hadhaynaysa xataa hadaa ilaa uu ka noqday hadaadani asbaxa un weeye ow saara ilaa uu ka noqda aqna saxaabati saxaabada ninka ugu hantida badan ugu maalqabeedsan maalqabeensan inta baan idhaha hantiile iyo maalqabeen iyo taajir inta baan idhahaa ninka ugu taajirsan ninka ugu hodansan hinan xagga hodantinimada wa akharahum ninka ugu badan haraa'an hantida faqad akhadad waxay bilowday tijaaratuhu ganacsigiisu tanmu inay korto wa tasdaadu ay badato wa tafiqad waxay waxay bilowday ciiruhu safaradiisu waa awrta safarka ee alaabta side eh tataraddadu inay ku soo laalaabato daahibatan iyadoo anbabaxaysa min almadiinati magaalada madiina iyadoo ka anbabaxaysa aw aayibatan ilayha iyadoo iyada soo gelaysa oo usoo noqonaysa taxmilu iyadoo sido oo xambaarsan liahliha magaalada madiina dadkeeda albura burka bur unbaan nidhaahna waa burka kaynu u naqaano waa burka kaynu u nidhaahno weyo waa qamadi la shiiday waa burka wadaqiiqa iyo daqiiq daqiiqdan hadda waxaa laga wadaa galayda ama masagada la shiiday waduhna iyo dufa iyo subaga subaga ama ahade saliid ama xoolaha ahde wathiyaaba dharka wal aaniyata iyo weelasha watiiba iyo waxyaabaha carafta leh iyo kullu maa yaxtaajuuna ileyhi wax kastoy u baahan yihiin wa tanqulu waxay magaalada haddana ka qaadi jirtay maa yafdalu maa yafdulu wixii ka soo hadha can xaajaatihim baahidooda wixii ka soo hadha oo mimaa yuntijuunahu waxay iyagu soo saaraana wixii dalaga oo iyagu soo saaraan baahidooda wixii ka soo hadhana magaalada madiine ayay ka qaadi jireen intaa ayaan darsan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu